maa ku yaala degmada hodan gaar ahaan garoonka jaamacadaha ee kubadda cagta garooniga lagu dheelo ayaa waxaa ka dhaca runtii khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac garoonkaasoo sida ay sheegeen maamulka gobolka baraandir dhismo lagu daray oo la rabay in runtii halkaas dhismo aada u fara badan lagu daray oo la rabay in halkaas kuraasta loo badiyo ayaa runtii shaqaalihii dhisaayay kusoo dumay saddex kami saddex ayay ahaayeen mid lagu wacraray laba kamid a mid waa dhaco midna waa ku dhintay marka halkaas usoo gurmadeen dadka deegaanka iyo weliba ciidamada xaafadan jooga halkaas ayaa mid lagu soo badbaadiyey dhimashada hal wiil ayaa ku dhintay oo aniga aan arkay halka midka kalena laga soo badbaadiyey oo isagoo ciidii iyo dhagaxyadii laga soo qaaday saddex ayay ahaayeen runtii midna waa ka cararmay iskaga baxsaday marka dhismahani ayaa ah runtii markii ugu horreysay maaha asbuuciyad asbuucan asbuuc ka hore ayuu runtii halkaas dhismahan mar ka duway balse khasaare ma geysan laakiin kii maanta shaqaale runtii noolmaadkooda raadsanaayo oo halkaas runtii dhisaayo ayuu kusoo dumay halkaasna runtii khasaaro sidaas u badan ayaa ka dhashtay hadda xaaladdu way degan tahay maamulka gobolka waxaa imaaday ciidamada gobolka brandir gaar ahaan kuwa degmada hodan halkaas runtii ay gurmud usoo fidhiyeen si waxaan imaaday runtii aamiin ambulance iyadana sidoo kale dhaawici qaada halka qofkii geeriyoodan runtii ay qaada marka hadda xaafada jawigeeda uu iska degan yahay balse aada iyo aad runtii u degan tahay jawiga wax hadda oo kusoo kordhamana laakiin hadda wixii dhamaa laga badbaadiyay kuwii noolaan waa la wada runta kii dhintana hadda waaba iska duugo burburka waxaa usoo runtii mar hadda aniga tegay in dhismaha markii la dhisay oo hoostiisa runtii ay qodeen halkaasoo yani runtii markii ay qodeen uu kusoo dumay oo halkaas oo shub yani ahayd olwaro bulkeeti la dhisay taas ayaa runtii sababaa maadaama hoostiisa qodeen halkaas runtii ay ku waayeen naftooda